suuradda lix iyo lixdanaad waa labayo toban aayadood waa suuratu taxriim qaybteedan hore sadru suura waxa ay ku soo degtay nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo qoysaskiisii daahirka ahaa ee wanaagsanaa arrimo dhex maray oo ilaahay ummadda usoo bandhigay dumarkana lagu canaantay nebigana lagu canaantay caleyhi salaatu wasalaam canaan dabacsan oo lagu toosinayo oo uu ka muuqdo raalli noqosho ilaahay inuu ilaahay ka raaliyo oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam canaantiisu waa sixid uun iyo takriim iyo maamuus laakiin ku xumayn maaha cafa allahu canka waaba ilaahay uu kaga bilaabay ilaahay waaba kaa cafiyeyba cafa allahu canka lima adinta lahu maxaad ugu ogolaatay waa laga cafiyey cafiskaada lasoo horreysay waa akhbaar dhex martay laba ooriyood oo dumarkaa ka mid ah iyo nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaana qisadu muujinaysaa nebi maxamed waxyigii loo soo dhibay inaan waxba qarin yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik ilaahay wixii uu kusoo dhibay gaadhsii waanu gaadhsiiyey qad ballaqa rasuulu llahi sala allahu caleyhi wasalam hadduu wax qarinayna waxyaabahan isaga iyo qoyskiisa iyo sheekooyinkoodii iyo xanshashaqoodii ku saabsanaaye ayuu qarin lahaa aanu dadka usoo bandhigeen maadaam wuu yidhi iyo way tidhiba halkan lasoo bandhigay hadalkii isaga islaamihiisa dhex maray oo ilaa qiyaamaha la akhriyayo un qarinin diinta ilahay sideedii buu nagu soo gaarsiiyey nebigu caleyhi salaatu wasalaam kadalika qisadii zayd iyo zaynabo dhex martay iyo zaynabo markii uu guursanayay nebiga suuratulaxzaab aynu kusoo marnayna saasoo kale iyaduna ahay waid taquulu liladii ancama allahu calayh wa ancamta calayh amsik calayka zawjak wa tukfii fii nafsik ma allahu mubdi watakhsha annaas wallaahu axaqu an takhshaa bal ka waran markaad ninkaa muslaxaysa aada wax qarqarinaysa dadkana aada iska eegaysa ilahay baa ku habboonaa inaad iska eegto cabdullaahi bnu cabaas wuxuu ihi muddo ayaa igu yar taagnaa tafsiirka qeybtan hore ee suuratu taxriim aad baan ugu kuurgeli jiray oo u dhuuxi jiray qur-aanka iyo tafsiirkiisa saxaabigaas dabeetana dee nin yarna uu ahaa cumar binu khadaab radia allahu canhu ayaan muddo doonay buu inaan weydiiyo maalin baan fursad u helay buui annagoo safar ku jirna ayaanu meel gaara isula baydhnay oo aan weyse ugu shushubay oo markaasu weysaystay oo intii baan ka gaadhsiiyey aan isku gooni noqonay markaasaan ihi ui cumarow hal su-aal baan ku weydiinaya labadan dumar ahee suuratu taxriim bilowgeeda ilaahay uu kaga warramay in tatuubaa ila allahi faqad saqad quluubukumaa wain tadaaharaa calayh laba halkaa ilahay uu kaga warramaya oryihii dumarka bal labadaa iga warram markaasuu yihi waa cajaban libni cabaas ibnu cabaas la yaabay manaa dee inantii sidaa ku jirto arrinkii soo galay kolkaa nawcama taabiciga kasii warinaya wuxuu le in yaroo karaahiye ah ama aanu raalli ka yar noqon baa ka yar muuqatay waar ibnu cabaas ma iweydiisay buui ma iweydiisay macnaha soo gudubtay oo iweydiisay buui taa haatan u dhaadhacda kolkaa dee ma qarin karaa cilmiye uga jawaabo wuxuu ihi waa xafsatu wa caaisha inantii aan aabbaha u ahaa ee xafsa iyo ina abubakar sidiiq oo caaisha ah labadaasu qur-aanku ka sheekeeyey dhacdo dheer buu markaa qisada inaan wakti u hayn ayuu uga warramay axdaafta sida ay ku timid laba sabab baa jira mid shuhradiisaa badan oo mufasiriintu aada bay u qoraan midkoodna sanadkiisa aada u ansaxsan sababka hore wuxuu leeyahy nebigu caleyhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah ayaa xabsi ay ka fasax qaadato gurigii waalidkeeda ay tagtay dabeetana addoon uu lahaayo maariyo la odhan jiray ayaa gurigeedii timid oo halkiibuu kula kulmay rag iyo dumar wixii dhex mari jiray ayaa dhex maray dabeedna waxaa meeshii timoo kusoo gaadhay gabadhii qoyska lahay ama aqalka lahaydoo xabsa way furtuurtay iyadoo canaanatay nebiga caleyhi salaatu wasalaam tilmaantayna inuu xaqiray ama aanu miisaan badan siinin mar hadduu islaam kale halkan keensaday ninkaas xalaalbaha u ahaatee siduu u keenaa wey hinaasaa bilaabay nebigu caleyhi salaatu wasalaam arrimahan oo kale inay baxaan muu jeclaysanoo uu ka dhaartay inaanu dib ugu tegaynin iyana ay warka halkaa ku joojiso mabay sii joojinina caasho oo aqalkeedu ka ag dhawaabay ku garaacday albaabka naa ku bushaaraysa lugtaasina way naga hadhayeen lugtaana lug hadhay dhabay jir midaasina inagu tirsanaydna iyo inaga sii hadhayoo wuu ku dhaartay warkii kolkii uu sidaa ku faafay ayaa loo sheegay nebigana markaa xafso wuxuu kula shuruutamay cid ha u sheegin iyana caaisha u sheegtay isagana ilaahay baa u sheegay in warkii xabsi sii sheegtay isaguna xabsi u sheegay u iso adiga sheegay qisadu saa waa lagu sheegay taasi shuhradeedaa badan talabaadna waxa ay ku sugan tahay saxiix oo waxa uu nabigu soo mari jiray calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisa isagoo kasoo warhelaya kolba tawle mooye kuwa kale soo baraydinaya ama arrinkooda iyo duruuftooda soo ogaanaya saxaabiyadda zaynabo la idhaahdo ayuu caadiyan soo mari jiray iyaduna waqaqo gaara ama gunno yaroo gaar ay siin jirtay malab yaroo wanaagsan ayay siin jirtay oo uu kasoo cuni jiray nebigu udgoonka iyo macaankana aad buu u jeclaa halkaynu inagu qaraarka iyo qarmuunka jaadka iyo sigaarka aynu ka jecela gudgoonkiiyo macaanka aad buu jeclaa malabkaa wuu soo cunaa wuu soo dhaafa caaisho iyo xabsa way ogaadeen arrintii way u koodheenoo dabeedna waxay idhaahdeen sidaynu uga erinaa ama aynu uga dirinaa nebiga calayhi salaatu wasalaam islaamtan waa ku maran yahay si gaar uga warhaya waxay tida adigu marka uu ku yimaado waxaad tidhaahdaa ma gumar baad soo cuntay akalta makaafiir makaafiirku waa geed dhadhankiisu waa iska fiicnaado haddana laakiin ur leh ma gumar baad soo cuntay uun dheh intiibay midii uu kusoo horreeyey ku tidhi tii kaleu ku dambeeyeyna way u raacaysa dabeetana wuxuu arkay waxa la sheegayaa inuu jiro wuu ka dhaartay malabkaa isagaa inaanu dibsaynaba uga cunin isagoo aada u nabcaa wixii ur leh leannahu calayhi salaatu wasalaam waxaaba asxaabta ku lahaaba raashin tooni ay ku jirto idinku cuna basaliyo ay ku jiraan tooniyo idinku cuna anigu ma cunaye oo maxraamba maxaad dee u diideed annaga nagu soo riixday haddii ay idhahdeenna waxaan la faqayaa buui cid aydaan la faqayn waa dee malaa'igtii ilaahay ayaa waxigii u keenaysa markaa sharaabkaa iyo malabkaa uu ka dhaartay ayay iyaguna isugu warameen sidii markii horeo kale ayay isugu warameen saynaba inay xidhiidhkeedii gaarka ahaa halkaa ku joojiyeen arrintu dhinac kale kolka laga eego waxay tilmaamaysa in nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam si uu tusaale ugu noqdo isaga iyo xaasaskiisu si ay bulshada kale tusaale ugu noqdaan ilaahay bashar buu ka dhigay ilaahayna ma aha malaa'igna ma aha waa bashar basharkaasi qoyska ah ee wada jooga waxay tusaale u yihiin dadka dambe iman doonoo dhan wixii axkaamee laga faa'iidaysanayo arrinkoodu sida uu noqonayo umuurta sida loo saxayo iyagaa laga dayanaya dhacdooyinkan oo dhami wax badan bay saxayaan wax badan ayay saxayaanoo nebiga laga dayanaya caleyhi salaatu wasalaam inaanay dadkani dee malaa'ig ahayn khaladka sida loo saxay iyo wixii yimaado iyo hinaasu inuu jiri kara iyo xad inuu ku egaado iyo oo inuu meelaha qaarkood inuu gaadho aanay ahayn iyo wax badan baa markaa dee tusaale inooga ah arrintaasina talabaad bahdo sanadkeeduna iyadana waa saxeex marka labadaba way sheegaan kutubuhu labada arrimoodba oo dhacay waxa uu nebigu iska xaaraantinimeeyeyna ama waa addoontiisa maariye la odhan jiray amaba waxa weeyaan sharaabkaa wanaagsanaaye labada dumarhe ay uga dayriyeene ay ka dhaqaajiyeen taxriimkaasina waa ka dhaarashadaa uu ka dhaartay ee ui dib ugu noqon maayo waana lagu canaantoo wax xalaala in la xaaraantinimeeyo maya qofku haddii uu xalaala ka dhaartay ama wax wanaagsan oo samayntiisu ay fiican tahay inuu sameeyo oo kafaala guduunu bixiyo wey sidana ilaahay uu ku abaabulay nebigaba calayhi salaatu wasalaam siba sidii baanu yeelayo wixii uu ka dhaartay wuu sameeyey ama ha ahaato gabadhii ama sharaabkii kafaara gudna waa sameeyey xalkiina sidiibuu ku dhammaaday waxaana ilaahay halkan uu xusuusiyey ooriyaha nebiga calayhi salaatu wasalaam yaro cidhiidhi geliyey inuu col badan leeyahy nebigu ilaahay iyo awliyadiisaba dad badan inuu leeyahay oo haddii ay yaro cidhiidhi iyo deeq geliyaan hilimaadkiisa iyo gurmadkiisa uu badan yihi waa laga dhiciyey bismi illaahi araxmaan araxiim yaa ayuha anabiyu nebi maxamedow lima tuxarimu maxaad isaga xaaraam yeelaysaa maa axala allahu laka wuxuu ilaahay kuu xalaaleeyey waa labada midkoodun garatay haatan sababu nusuulkood fahamta ah waxay ka qayb tahay tafsiirka aayaadkood fahamto haddii iminka sababu nusuulka aanad u dhaadhicin oo aanad fahmin waxaa laga yaabaa waxa loo jeeda iyo siday u socotada inaanay hore kugu bixin aayaad lidaalik baa culamada ka warama fanniga laydhaha culuum lqur'aan waxa ay tilmaamaan qayb weyn inuu ka yahay fahamka aayaadka iyo tafsiirkooda sababahay ku soo degeen oo la garto wakadalika sababu majii'i alxadiid xadiidku nebiga ka sugmayaa sababtu ku yimi ee uu ku soo arooray ee nebiga ka keentay oo iyadana la ogaadaa waxa weeyaan iyana xadiidka in la fahmay qayb ka tahy oo siduu qur-aanku asbaabu nusuul u leeyahy ayuu xadiidkuna u leeyahay asbaabu wuruudi alxadiid sababa uu nebigu u sheegay arrintan inkasta oo la isla waafaqsan yahay qaacidada usuuliga ee ah macnaa loo badan yahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waxaa la eegayaa waa naska caamnimadiisa laakiin ma aha sababtii uu kusoo degay inuuna ku gaarin inta badan waa saas lima tuxarimu maa axala allaahu laka wixii ilaahay uu ku xalaaleeyey maxaad isaga xaraam yeelaysa ad uga dhaarata tabtaqii mardaata aswaajik ooriyahaaga raaligelintooda adoo doonaya ooridaada adoo doonaya labadaada ooriyood inaad raaligeliso maxaad uga dhaarata wallaahu kafuuru raxiim ilaahay baa dembiga dhaafoo naxariisto simbirixada lagaa dhaaf qad farada allaahu lakum ilaahay waxa uu idiin waajibiyey ama uu idiin jideeyey taxillata aymaanikum dhaarihiinna waxyaabaha kaga xalaalowdaan kafaara gudka dhaarta wey suuratlmaa-ida un dib oo qari hadii ay tahay saddex maalmood oo la sooma iyo tobankii miskiin iyo adoonta xoraynteedii iyo intii kafaaratyamiin saasay ahayd taxillata aymaanikum dhaarta kafaara gudkeeda ilaahay wuu idiin jideeyey markaa kafaara gudkii samee wey wallaahu mawlaakum ilaahay baa idiin hiilinaya oo mar walba idiin fududaynaya wa huwa alcaliimu alxakiim kii wax walba ogsoon weeye shay walba xikmeed xikmad u yeelaya ee aan la seegaynin shayga halkiisa surma seegta ma laha ilaahay intanaa isku yaro noqnoqonaysa waid wakti xus nebi maxamed oo asara nebiy nebigu uu u siraystay ilaa bacdi aswaajihi xadiisan ooriyihiisa qaar ka mida buu war u siraystay afku jugsiyo si gaar ah ayuu ooriyaha qaarkood waxugu sheegay xabso dheh falamaa naba'at bihi markii ay warantay ee caaisho ay u sheegtay iyadoo u bushaaraynaysa in iyagaa wax u soo kordheen oo colays ka dhacay u arkayeen wa adharahu allaahu calayhi ilaahay wa adharahu warkaa isaga wa adharahu allahu nebiga ilaahay uu tusiye calayhi warkii inuu warkii baxayoo xabsadii uu ku siraystay uu sii dhaafay oo caaisho gaadhay ayaa ilaahay ogeysiiyey warkii baxdaa la yidhao islaantii sii waranta carafa wuxuu ogeysiiyey haddaba bacdahu warka barhkii xafsata buu ogeysiiyey carafa xafsata bacda alkhabar warka barhkii ayuu xafso u sheego wuxuu ihi xafsa soo adiga sidaa iyo sidaa iyo sidaa u sheegay caaisha ee wixii aynu isku ogey inaad si gaara u hayso sii gudbiyey sirtaasi sabta baxday waa sidee wa acrada can bacdi badhna wuu iskaga aamusay waxyaabihii sii wada sheegtay qaarna wuu ogeysiiye wuu dareensiiyey inay sheegtay wuu sheegay qaarna wuu iskaga jeestay ilan waa yeeli siduu waxu ogayay uma wada sheegeen falamaa naba'ahaa bihi kolkii u warramay ee uhi maxaad warkan caaisho u gaadhsiisu u baxay qaalat waxay tidhi man amba'aka haadaa yaa kuu sheegay inaan sii gudbiye anugu dani baa galoom armay caaisha isaga u sheegtay ayaa istiriyo matii aad ku siraysatay baa isaga soo gaadhsiisay dareen noocaasabaa galay markaasay su-aasha habkan usoo dhigtay man amba'aka haadaa yaa kaaga warramay inaan anugu warramay qaala markaa nabigu ilaahay baa waxa uu ihi qaala nebigu wuxuu idhi ilaahay baa dee ka warinaye naba'anii waxa ii warramay haddaan nebi maxamed ahay alcaliim ilaaha wax walba ogsoon alkhabiir ee xogagaalka ah ilahaasaa ii warramay saasuu ugu jawaabay aayadda waa caynkaas wey macneh macnihii waxa uu noqday nebigu dumarka qaarkood buu war u siraystay warkiibay sii warrantay kolkaasaa ilaahay ogeysiiyey inuu warkii baxay dabeetana tii warka bixisee sii daysay ayuu u sheegay oo uu ogeysiiyuu ihi warkii maxaad u warrantay badhna wuu sheegay badhna wuu iskaga aamusay kolkii dabeetana taa uu ogeysiiyey bay tihi yaa kuu sheegay ilaahay baa ii sheegay isweydiin baa dhacday wey isagu markii hore mid buu gaadhsiiyey tiina ti kale sii gaadhsiisay isagana ilaahay baa soo gaadhsiiyey isaguna tii sii daysay buu haddana su-aalay iyana way su-aashay saasay ku qanacday in tatuubaa ila allahi haddaa ilaahay u toobad keentaan oo usoo noqotaan labadiinaa dumarii nebiga waa cidhiidhi geliseene faqad shaqat quluubukumaa qalbigiina waa leexday faqad maalat quluubukumaa qalbigiina wuu leexday macnaheedu ina arrinaa ka toobad keentaan waa geysateen wey mar haddii qalbigiina uu leexday nebigana cidhiidhi geliseen isku celcelintaas ilaahay uu ka warramayna ay timidba waa wax mudan inaad ka towbad keentaan towbaddaasi waa mid istaahil oo habboon wey mar haddii qalbigiinu leexday wain tadaahara calayhi haddaa isu kaashataan labadiina tadaahara alifku waa alifulithnayn waa labuu tilmaamaya labadiinaa dumari haddii isu kaashataan nebiga oo aydaan ka dhimin oo aydaan ka toobadkeenin fa ina allaha huwa mawlaahu ilaahay baa hiiliyihiisa ah iyo wa jibriilu malaga laydhaa iyo wa saalixulmu'miniin mu'miniinta kuwooda waa wanaagsan walmalaaikatu malaaigta ilaahayna bacda daalika gurmadkaa hore dabadi dhahiir iyana kuwa u hiilinaya wey waxaasoo dhan bu haysta intaasoo dhan ba u haysta ilaahay baa mawlaa ah malakuljibriilna waa mawluu yahay malaa'igtuna dhahiir bay u yihiin dhahiir waa xoojin iyo gargaar saalixu lmu'miniin mufradna wuu noqon karaa jamacna wuu noqon karaa saalix oo mufradah waa noqon karaa muminiinta kooda wanaagsan saalixuuna inay ahaydoo dee nuuntiina idaafada loo jaray wowdiina takfiif ilaad iyo jeer marka la idaafaynayo nuuntu way go-aysa wowguna takfiif buu go-ay marka saalixu lmu'miniin mu'miniinta kuwooda wanaagsan saalixuuna min almu'miniin ama shaksi kastaoo mu'min oo wanaagsan ama shaksiyaadka mu'miniinta ee wanaagsan iyaguna waxay u yihiin mawle u yihiin marka islaamo waxba yeeli kari maysaa nebiga aayaddan soo socotaa waxa waafaqay cumar ibn khaaab sidauu isaga laftiisuba ku tilmaamaya xadiidkaa saxiixa radia allahu canh oo markii arrinkani uu soo baxay waxaaba gaadhay inuu nebigu furay oorihiisa dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam waanoo imid buuri kolkaasaan wuu noo fasixi waayey aniga iyo abakar cadhada uu ka qaaday neefs buu ka noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkaa waa ka cadhooday dabadeedna waa kii akhiiran u ogolaaday waa qisada marar hore aynu soo marnay waa kii cumar nebiga ka yaro qosliye ka farxiyey warkiina wuu furfurmay waxaa daatay inaanu furin kolkaasuu dumarkii la hadlay cumaro wuxuu leeyahy hadduu idin furo ilaahay wuxuu idin wuxuu u bedeli doonaa nebiga oo loo soo kordhin doonaa idinka rayn doona dumar tilmaamaha le casaa rabbuhu in ballaqa kuna an yubdilahu aswaajan khayran min kuna muslimaatin mu'minaatin intaa aayaddu ay sheegtay buu cumar akriyay iyadoona aayaddu soo deginba kolkaasaa sidii uu cumar u sheegay bay aayaddu kusoo degtay marka muwaafaqaatu cumar baa la ydhaha ilaahay baa cumar waafaqay la odhan maaye cumar baa ilaahay waafaqay wey ama qur-aanka waafaqay leanna ka cumarna waa mid gadaalyimo xaadita ka ilaahayna wuu horreeyey oo ilaahay iyo sifadiisao qur-aankiiba waa qadiim dar horreeye weeye cumar iyo arrinkiisuna gadaal buu ahaa sidaa darteed ereyga ha yidhaahdo oo mulham buu ahaa mid sawaabka la waafajiyo isagu ha la horeeyo intaan aayaddu soo degin ha ku dhawaaqo laakiin de aayaddu way sii jirtay waa sifadii ilaahay sidaa darteed baad arkaysaa cumar wuxuu ilaahay ku waafaqay iyada oo culimadu ay dee leeyihiin isaga laftiisuna wuxuu leeyay waafaqtu rabbii ilaahaygaan waafaqay buu leeyahy saa saxdaa wey markaasaa dabeetana ilaahay aayaddan uu soo dejiyo rabbi waxau ihi casaa rabbuhu ilaahiisu waxa uu xaqiiqo ku yahay in dallaqa kunna haddii uu idin furo nebigu an yubdilahu inuu u dooriyo aswaajan ooriyo khayran min kunna idinka idinkaba wanaagsan dumar iyo haw ku celceliya hadalka nebiga dumarkaa loo bedelayo oo muslimaatin mu'minaatin labadaa sifo iska leh islaamnimo iyo iimaanba leh iimaan qalbigooda ku sugmoo qara leh iyo islaamnimo xubnaha ay ka sameeyaan waa iimaan midho bixiyey qaanitaatin ilaahay adeecaya oo u hoggaansan rasuulkana aqbalaya taa'ibaatin towbad keenaya oo towbad badan towbaddu ilan oo addoonku uu badsado ammaan weyn wey caabidaatin ilaahooda caabudaya saa'ixaatin soom badan oo ilaahay u soomaya ila xabsaba waa tii lagu nebiga calayhi salaatu wasalaam sawaamatun qawaama way soom badanta way cibaado badanta saa'ixaat waxaa culimada qaarkood ay ku macnayen muhaajiraat oo kuwo ehelkoodii iyo wadankoodiiba ilaahay dartii uga yimi ilaahay rasuulka iyo diinta darteed uga yimi oo saa'ixaata buu heli doonaa nebigu waxaanaynu ku soo marnay dumarka nebiga loo xalaaleeyo loo fasaxay inay ka mid ahaayeen dee afar qolo inay ahaan suuratu markaa dib ugu noqoto suuratu alaxzaab waxay qaybin mahmuuraat qaar meherkii la siiyey qaybna mamluukaat kuwo addoommo u ah qaybina muhaajiraat qaar soo qaxay qaybina waahidaat kuwo naftooda u hibeeyey allaatii haajarna macak ayaa ku jiray dumarka iyaguna lagu xalaaleeyeed guursan karayso eed si gaara arrinkooda u calaamadsanaysa waxa weeye kuwa dadkoodii ilaahay dartii uga yimi ee soo hijrooday marka saa'ixaat taana waa lagu fasiray tayibaatin wa abkaaran oo carmal iyo inanba leh waa carmal iyo shabadaba leh ama garoor iyo hablo iyadoo tayibaadka la rooraysiiyey leannahu tayibaadku u badnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dhowr iyo tobanku guursaday inan unbaaba ku jirtay qura cayisha inta kale carmal bay wada ahaayeen isagoo iyaga u danaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam oo kafaalo qaadaya agoomaha heedadaabaya saasaa dabeetana jawaabtii ilaahay oo noqotay quraanjoy ku quuso wey halkaasay islaamii ku hadheen warkoodiina maba soo noqnoqoninba intii suuratulaxzaab aynu kusoo marnay intanaa ugu darmaday iyadoo la yaaba aanay lahayn hadday islaani ku hinaasto ninkeeda ama gabadh kale u qabo wax lala yaabaya maaha qofka bani aadamka qiirada waa wax ku abuuran qiirada gabadhu ninkeeda ay ku hinaastaana wuxuuna sheegaysaa inay jecesho ku lexa jeclaabayso diidanta in lala wadaago soo saas maaha haddii aad iminka wax jeceshahay waxaaweysa kan yaa keligaa kuu daaya mid la iska bixiyaba maahe marka waa lexajeclo qofkan ay ku lexajeclaabayso hadduu noqdo mid dow darahoo aan soo hoyanaynin oo khamriyo caba oo dabeetana dhan kale uu daqaqamo maxay odhanaysaa kaa welig marka horeba khayr kuma anaan qabin mana hinaasayso lama hadli mayso meeshu doonaya ha ka dhaco laakiin wuxuu inoo la diidayaa dee heer burburinta qoyska iyo waali ah iyo xuquuqdii in meel laga dhaca taasaa la diidaya ilaahay markii uu ragga soo ammaanay doorkooda iyo waajibka saaran الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم حال لو حسي فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله تمرك وناكسن فالصالحات تمرك في عشانه حافظات وقوى إلهية للغيب عند غيب عند غيبة أزواجهن مرك رجود وكم قين كوريجودا عرورتودا نفتودا أمانتودا أنت سيل عليها أو حسلتها آه صومالي وقوى هذا saddex mayadaa u wanaagsan ba idhaah marwada iyo muftiga iyo madaxda saddexdaaba mayadaa u fiican oo ninka madaxda ahi hadduu haadun la soo lignaado ammaanadii ummadda uhayo wada bixi waxaana sii waaya wuu wada bixinaya muftigana su-aal kastoo la weydiiye hadduu haa yidhaahdo dee wax mamnuucaba muu sheeginba iyaduna ammaanadii muu gudanin marwadana wixii ay dee ammaanadii a haysay haddii ay dee iyaduna wada bixiso dee iyadana dhacanfi markaas xaafidaat lilgayb bima xafid allah saasaa ilahay ku ammaanay qaanitaat iyo xaafidaat baa lagu ammaanay yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow qu anfusakum naftiina badbaadiya waahliikum iyo gacalkiina iyo xigtadiina naaran dab holcayo ka badbaadiya waquuduhaa waxaa lagu hurinayo lagu shidaya annaasu dad uu yahay dad iyo walxijaaratu dhagaxaan calayhaa naartaa dusheeda waxa jooga malaa'ikatun hilaad malaa'ig lafsan shidaadun ad adag laa yacsuuna allaha ilaahay kuma diidayaan maa amarahum waxa uu faro wayafcaluuna waxay samaynayaan maa yu'manuun waxa la farayo waxa la farayay falaan shaqadoodaba waa intaa ilaahay ma caasiyaan gebigoodaba yeedhmadani waa yeedhna aada u cajiib oo ilaahay dadka mu'miniinta hadwalay joogaan baa u yeedhay nebiga ooryihiisii ummadii la joogtay taabiciintii inaga kuwa inaga sii dambeeya nasku waa xaaki ilaa qiyaamaha waa mid lagu camal falayo waqti lahayn expiry date ma laha waqti u dhacaya ma lahayn sida dad dar badan oo ka dhacay aaminsan yihiin ama carab iyo nebi iyo asxaab lagula hadlaye aayaadku way nool yihiin ilaa qiyaamaha waa lagu camal falayaa cid walba saasay ula hadlayaan ummadda habka ilaahay ugu soo dhiga eeg talada iyo tilmaanta ilaahay uu siinayo naftiina badbaadiya ehelkiinana badbaadiya naarna ka badbaadiya hadii iminka bal la yidhaahdo guri baa gubanaya magaalada ka mid a maxay dadku sameeyaan dee wax alla wixii miyir qaboo dhamiba mid booyad la carara iyo mid ogsajiin la carara iyo mid ciid la carara waxaa la odhanaya hala baktiiyo bal horta intaan la isweydiinin yaa gubay waxaa la isku dadaalayaa un in la baktiyo un kaalinta keliya banaani waa taa dadka bulshada waxa gubi kara ama qori dable ku qaban kara waa qof kasta oo macsiyo wada qof kasta oo macsiyo wada ama wax fasahaadinaya doonidii la fuushalana dib ula dhacaya wuu daloolinaya aqalkii lagu jirayna qori xulaba ayuu ku dhex wadaa askogolkiibuu dab dhex gelinaya marka in dadkii naar laga badbaadiyo naftii iyo ehelkii waa mid aada iyo aada u waajiba naartana waxa lagu mutaysanayo dee waxa ilaahay uu say asxaabtu fasirayaan cali iyo ibnu cabaas iyo aahaartooda markaad akhrido aayadda ay ku fasirayaan mid waliba waxa uu leeyahay ummadoo la faro oo lagu barbaariyo ehelkiiyo ubadka ilaahay daacadiisa iyo cibaadadiisa iyo tarbiyada wanaagsan iyo iyadoo macsiyada looga digo oo lagala dagaalamo weeye labadaasay ku fasireen caliyo ibnu cabaas quu anfusakum waahliikum naara maxay nooga baahi badan maanta oo aynu taagannahay inaynu aayadda dabiqno aynu ku camal falno waxaynu odhan karnaa bulshadeennu wax badan oo badan ayay kasii daraysaa maanta dhibka yaala iyo macsiyada jirta dadka dabadaha ka yimaada qaar baa ku odhanaya waana runtoode saddex sano sidaa ahaydeen iyo maanta saatiin waa ka sii darteen xagga diin ahaan diin ahaan haddii amni la helo iyo khayr dee waa sayfun duuxadayn waa seef laba af leh oo dadka khayrkuna khayrkay uga faa'idaysanayaan kii diin wada kii dacwad wada kii tacliim wada kii dhismo wada kii shar wadaana sharku uga faa'idaysanaya isaguna afku buuraya taagaya waa dimuqraadiyad buu leeyahy in habeenkii la tunto hordheelada laga tunto iyo in habluhu dhajis isku dhajiyaan ay dhakada qaawiyaan ay iscadeeyaan iyo in ragga iyo dumarku ay mafrisho samaystaan oo khamriga aada loo cabo oo dabeetana la marqaamo marka la yidhaha war ka daaya waynu halaagsamaynaa doobnidii aynu fuushanayn dib baa la dhacaysaa nima waa dimuqraadiyad buu ku leeyahy ilaa madaxda qaarkoodna ay ugu markhaati furaan ay dhahaan barota yaan lagu degdegin xorriyaad baa jiro waa dimuqraadiyad baa laydha waa la isdoortaye marka runtii mushkilad badan baa taala mushkilad badan dadkii oo diintoodii kasii durkayo xaggii gaalnimadaabaa loo sii socdaaba gaalnimadii wax badan baa dadkii runtii iska cadaysanaya oo qaar mas-uuliyada ku jiro iska gaalo lagu ogyahay baa jira waa macruuf taasi oon la dafiri karayn qaar kale oo iska dhex mushaaxaya oo dacwaddii kiristanka wadaoo madarasada u furanayaa jira soomaaliya waa idinkii arkayo dee kooxaaba soo dhigay oo yidhi annaguna xisbi kiristan aanu nahay hana lagu daro oo kudhiga iyaga masiirka soomaalida aanu ka qayb galayna iyo madaxtinimadeeda hana lagu dara bay yidhaahdeen marka cumuuman arrintaasi waa mushkila taalla bahalkii dee khamrigii iyo daroogadii oo etoobiya laga soo waaridayaana caagadihii caanaha hoostoodii sidii bay u soconayaan xajiyadii ordaysa ee cirkaa maraysa in la moodaya caana inay sidee baa lagu qabanaya khamri iyo daroogo runtii isbuuxiyey fawaaxishkii iyo foolxumadii aad bay u bateen dadka runtii wadanka kusoo jabay dhinacyada kala duwan kasoo jabay qaar badanoo fuxshi la socdaana way jiraan fuxshi la socda haddii ay tahay falkii iyo sixirkii iyo khataarkii iyo nin raggii oo dumarkii laga qaadayo markaa ficlan dee ammaanada ummadda cidda uga mas-uulka ah ee ugu horreyn ba u haysaa waa dadka madaxda ah dadka madaxdaa weeye oo waxaa loo doortay inay diinta dadka u ilaaliyaan ugu horreyn haddii diinta ay dayacaanna duunyana u ilaalin maayaan waayo waxa ka muhiimsan duunyada diinta ayaa ka muhiimsan marka waajib saaran weeye cidda mas-uuliyadda ugu magacaaban dadka muslimiinta ah inay u ilaaliyaan shacbigana tala gudboonay waxa weeye inaanay aamusin sidii reer banu israa'iila wixii xumaa laga dhigdhiyo laga dhigdhiyo oo mas-uuliyiinta lagu riixo inay waxan fuliyaan oo kacdoon la sameeyo o la arko dadku xumaantii raalli inaanay ka noqonine la diidan yahay shacbigu waxaan markuu kasoo horjeedsada macsiyada ee cid walow xaafadooda lagu samaynays lagu samaynaya iyo kii guriga ka kirayn lahaa ay dadkii wada diidan yihiin dee mas-uuliyiintuna waxbay fulin karayaan laakiin hadday dhegta iska huwadaan ama u dhahdo waa qoladayada ama u dhahdo anigaaba maal ka helaya oo dakhliiga soo gelaya maxaa wax lagu fulinaya markaa marka ficlan wuxuunaynu uga jeednaa inaynu isbaraarujinaynu uga jeednaa balaayaaf lagama dhowree dee ama la qabtana way leedaha daba la qabto ma laha intaynaan siibanin ama aanay doonidu inala degin runtii hala baraarugo oo dadka ku nool magaaladan iyo wadanka oo dhanba wax badan baa isweydaaranaye hala baraarugsanaado oo dadku ha ilaashadeen diintooda iyo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda iyo ilahay wuxuu ka raali noqonayo aanu ugu cadhoonay waquuduha annaasu walxijaara calayha malaa'ikatun khilaab shidaad sifooyinkaasaa ilahay u siiyey ilaab layidhiyaa waa malaa'ig aada u adadag oo naxariis lahayn laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun yaa ayuha aladiina kafaruu kuwii gaaloobow laa tactadiru lyawma maanta ha cudurdaaranin oo qiyaamaho ilahay oo addoommaha abaal marinayo inamaa tujzawna waxaa laydinku abaalinayaa maa kuntum tacmaluuna camalkaa samaynayseen waxba ha barooranin oo calaancalin maanta abaalkiini unbaa laydin marinaya yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo tuubuu ila allah ilaahay u noqda oo u towbadkeena tawbatan nasuuxa towbad wanaagsan oo caafimaad qabta oo daacada niyad samaan iyo daacadnima ay ku jirto wey towbadda nasuuxi waata oo shuruudaheedii laga helay qofku inuu xumihii ka baxo ku noqonin ka xun yahay ka xalaaloobo towbatan nasuuxan towbadaasoo ilaahay uu jeceliy towbadaasoo qofku aanu ka maarmi karayn towbadaasoo qof waliba waajib ku ah ilmo bani aadam waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin walba buu lahaa waxaan ilaahay u toobad keenaa akthar min sabciina mara toddobaatan jeer wax ka badan waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam casaa rabbukum ilaahaynu waxa uu xaqiiqo ku yahay markaad toobad keentaan an yukafira cankum sayi'aatikum gafafkiina inuu idinka dhaafo wayudkhilakum jannaatin uu idin geliyo tajri min taxtiha alanhaar yowma maalin buu jannooyinkaa idin gelin laa yukhzi illaahu nabiy ilaahay nebi ma hoojinayo annebiy nebi ambiyada ka mida weeye iyo waladiina aamanuu macah cidda mu'miniinta noqotay isaga u helinaysa midna ilaahay guuldarayn maayo nuuruhum iftiinkoodu yascaa waxa uu soconayaa bayna aydiihim xaggooda hore wa biaymaanihim iyo midigyaashooda yaquuluuna waxay odhanayaan rabbanaa atmim lanaa ilaahay ou noo dhammaystir nuuranaa iftiinkayaga wakfir lanaa noo dhaaf innaka calaa kulli shayin qadiir wax walba waad kartaae waa ka nabiguna xusaya calayhi salaatu wasalaam maalinka qiyaadaha ummadaydaa sooci maxaad ku garan baa layidhi haddii uu nin leeyahay buu ihi fardo biriiri lahoo dharan macnaha wejiga iyo qoobabka cadcad oy qaar madow ka dhex galaan miyuu garan waayaya maya dee wixii cadcadaan lumbu soo soconaya ina ummatii yudcawna yowma alqiyaamati quran muxajaliina min ahari alwuduu ummadayda maalinkaa qiyaamaha waxa iftiin uu ka bixi doonaa asaan gaaralala intii ay ka weysaysan jireen dee waa kii weysaysanayay kii isagoo aan weysaysaninba dee maxaa nuuri maxaa lagu garan kuwa madow unbuu la madow yahay isagu musiibadaasaa dhacday nuurkan waxay ku marayaan meesha adag ee jidhka siraad uu ka mid yahay madow yaa ayuha anabiy nebi maxamedow jaahid ilkufaara walmunaafiqiin la dagaalan gaal muujiste gaalnimadoo kaafir laydhaa iyo mid qarsado munaafiq laydhaa waqlud calayhim ku adkee wamaawaahum jahannam hoygooduna waa naarta jahaname laydhaa wa bi'sa almasiir meeloo laabtan halkaasa uxun baa ilaha wey ereyga aad buu usoo celceliyaa qur-aanku hasahashanina yay sheegiduun idinka noqonina naar la sheegayaaba meeluu insaan cagadhigu u laabto halkaasa u daran ha laga warwara ha laga walaaco ha laga cagataalleeyo marka sida loola dagaalamayo kaafir iyo munaafiq marar badan bay dee aayaddu inagu soo noqnoqotay iyadoo macnaha le laba tusaale ilahay uu bixinaya labada tusaale waxay tilmaan u yihiin qofku wuxuu ku badbaadaa oo uu ku meel mara camalku isagu sameeyo man abda'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu buu nebigu ui calayhi salaatu wasalaam qofka camalkiisuu la daadego abtirsiimadiisi iyo ehelkiisu ma horu mariyo ma horu mariyo qofku hadduu xun yahay oo uu ka agdhow yahay qof wanaagsan oo aada u wanaagsan horu mari maayo mar hadduu gaal yahay kaa xumi hadduu qofku wanaagsan yahay oo uu ka agdhow yahay oo isku cindan yihiin qof xun iyadana wanaagiisa uu ku mari uu ku meel mari doonaa markaasaa dabeedna ilaahay waxa uu halkan tusaale inagu siinayaa ambiyada qaarkood oo dumarkoodu ay gaalo ahaayeen dumarkoodii way halaagsameen ooriyo wanaagsanaayo rag faajiriin ay qabeen sida fircoon oo kale oo oryihii ay nabad galeen bal ay noqdeenba dumarka dumar oo dhan ugu fadli badan marka dad ilaahay waxa uu kaga raali noqdaa isaga ay ugu dhowaadaan maaha abtirsimada maaha adduunka maaha ammaanta ma aha ehelka laakiin waxa weeye camalka addoommuhu siday ilaahay u kala xigaan iyo siday ugu dhow yihiin iyo siday u kala wanaagsan yihiin waa taas weeye marka labadan tusaale ayaa ilaahay u bixiyo daraba allaahu maalan ilaahay tusaale wuxuu ka dhigay liladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa tusaale wuxuu ka dhigay imra'ata nuuxin wa mar'ata luud nebi nuux iyo nebi luud labadoodii xaas kaanataa taxta cabdayni laba addoon bay hoos joogeen ay ooriya u ahaayeen min cibaadina addoomaha iyaga wanaagsan addoomaha iyaga ka mida saalixayni oo wanaagsan laba addoon oo wanaagsan addoomaha ilaahay ka mid oo laba nebi ayaa labadaa xaas kala qabay fakhaanataahumaa way khiyaameeyeen khiyaamadan jumhuurulmufasiriin waxay leeyihiin maaha mid sina ahe waa mid gaalnimo ah dad diin kala haystay noqdeen falam yugniyaa canhumaa waxba labadii nebi kamay tarin min allaahi shay-an ilaahay xaggiisa waxba ugamay tarin labadii nebi way badbaadin kari waayeen markuu ilaahay kuwan qabtay waqiila waxaaba la yidhi udkulaa gala annaara gala maca adaakhiliin kuwa gelaya idinka oo raacaya labadii dumar ahaa naartay galeen kuwii naarta galay bay la galeen labadii nebi may badbaadinin marka sidaasaa qofku qof wanaagsan haddii uu ka agdhow yahay isagu laakiinuu xun yahay aragt arrinkiisu noocaa wey nebiguna calayhi salaatu wasalaam markii ay soo degteen waandir cashiirata kalaqrabiin dad badan buu u yeedho ehelkaa inantiisii faadima u yeedho wuxuu uhi yaa faatima laa ugniya canki min allaahi shay-an saliinii min maali maa shiti xoolahayga ay weydiisay intaynu ifka joogno laakiin aakhiro ilahay waxba kaagama tari kara haddaanad hagaagin inan nebi maxamed baan ahay kuma badbaadi kartid suuratu ataxriim aakhirkeedaynu maraynay labadaa tusaale ka horeynu soo qaadanay oo ku saabsanaa qofka liita ama ilaahay ka gaalooba cid kasta oo wanaagsana uu ka agdhow yahay inaanay maaraynin ilaahay waxaa kaadhka laga goostee loogu dhowaanayaana waa iimaanka un lidalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam dad adeerkiibuu ugu jeclaa ragguu u jeclaa ka mid ah abu aalib garab iyo gaashaanba gaalada uga ahaa maasuu rumaynin markii uu diidayna wuu maarayn kari waaye saasuu naarta ku galay isagaa ugu naar fudud buu yihi ahlunaarkaoo labadaa rays magaadho halkaa calaancalaha ayaa dhuxul naara loo dhigaya markaasaa dabeetana sidaa ay u karaysaa maskaxda wadaraba allaahu masalan tusaale ilaahay wuxuu uga dhigay liladiina aamanuu dadka alla rumeeyey iyo siday u badbaadayaan imra'ata fircawn kii gaalka ahaa ee fircawn la odhan jiray xaaskiisii aasiya taana ilaahay tusaale wuxuu uga dhigay nabadgelyada dadka mu'miniinta ah id waqti xus qaalat ay tidhi rabbi bni lii cindak ilaahayow ii dhis agtaada baytan guri iiga dhis filjannati jannada agtaada ah ilaahayow guri iiga dhisbayti wanajinii iga nabadgeliy oo iga badbaadi min fircawna wa camalih fircoon iyo aafaadkiisa camalkiisa waa aafaade wanajinii iga badbaadi min alqawmi aldaalimiin dulmifalayaasha qolada la idhaahdo ilaahu iga nabadgeli sidaasay ku ducaysatay nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay saddexda dumar ahee dumar ugu fadli badan inay ku jirtay ugu horayso kamula min alrijaali kaiir xadiidkii saxiixaah ragga wax badan baa kaamil noqday xagga fadliga iyo nebinimada iyo salaaxada walam yakmul min annisaai ilaa alaaa dumarka wuxuuna kaamil noqday saddex caasiya imra'atu fircawn wa maryam bintu cimraan wa khadiijata bintu khuwaylid gabadhaa ninkii dad ugu gaalsana ag joogtay ayaa kow ka ah dumar oo dhan dee qofkana ilaahay camalkiisa wuxuu ku qiimeynayaa kolba jihaadka iyo dagaalka uu galay qofkani fircoon gabadha ka ag dhoweyd dhugdhugtiisii iyo balaayadiisii iyo dhimbilaha sharkee ka duulayay u adkaysatay ee iimaankeedii xejisatay inay kow noqoto dumar way mutaysatay waayo qofka hadduu ku lamaan yahay mid khayrka ugu icaanaynaya oo isagu horseed ugu ah oo taageero ugu ah dee culays badani ma saarna laakiin qofkan mid sarwadeeni kolku ka agdhow iyuu iska xejiyo ilaahay agtiisa camalkiisu dhul dhici maayo qofka ah ta labaadna waa maryam oo ciise hooyadiiyo ta saddexaadna waa tii islaamka aftaxday nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ugu hor dadkii ugu hor rumeeyey kow bay ka ahayd khadiija waa xaaskiisii maweynada ahayd saddexdaasi kaamil bay noqdeen macnaha kow bay ka yihiin fadliga dumarka ayaa laga fahmay laakiin kamaalkooda xadiidku cadayn maayo inay ama rusul yihiin ama ambiye yihiin ayay leeyihiin culimadu inay nebiyaal yihiin lagama faa'idaysanayo ee waxa weeyaanu dumar bay ugu fadli badan yihin caynkaa markuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam caaishina waa ka agdhowda oo khadiijo dabcan ku hinaafi jirtay kolkaasuu yihi wafadlu caaishata calaa saa'iri nisaai ka fadli fariidi calaa saa'iri acaam caaishina siday dumarka soo hadhay saddexdaa mooyaane inta kale iyaduna usii reebaysa xagga fadliga ay uga fadli badan tahay waxa weeye sida raashinka jacburkaa ama federationka isku dhex jiraa ee caynba caynka ahi raashimada kale uu uga fiican yahay iyana saasay dumarada kale uga fiican tahay caaishana marka dabcan nebigu waxaanay lahayn sheegi maayee laakiin dee ma gaadhida weeye halkaaga xijisa adiguna intaa dumarkaa kale adiguna ayaad usii sarraysaa nebigu waa caadil calayhi salaatu wasalaam waxyigana wuxuu u gudbinayaa uun siduu dee ilaahay ugu soo dhiibay wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa isagoo ummaddii madax u ah isagoo ummaddii nebi u ah waxaa joogta hadda inantiisii wasladda ka mid ahayd faatima azahraa albatuul inantiisii faatimana hadda way fadhidaa marka uu dumaradaa kale ee qaarkood mu'minaadkii hore ay ka mid yihiin uu sidaa u xusayo ee caaisho u xusayo inantiisiina way joogta hadda oo waslad ka mid ah laakiin waa waxii loo sheegay oo sidiisa inuu gudbinayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam inkastoo dee iyadana uu fadligeeda siiyey oo ihi marka aakhiro la isu imanayo cidda ugu horraysa anu isa salaami doono ee aanu kulmaynaa faadimayo adiga markuu sii dhimanayay intaasuu ku qaboojiye ay barooratay cidda iigu soo horraysa ehelkeyga aynu jannada ku kulmi doonaa adiga buui markaa waa tii baroorsidays wa maryam wa maryama iyadana tusaale ilahay uu ka dhigay ama wadkur maryama xus ibnata cimraana ahayd allatii axsanat farjaha farjigeedii iyo cawradeediibay ilaalisay xumaan iyo sinay ka ilaalisay weligoodba qaar gaali waxay doonayaan ha yidhaahdeen fa nafaknaa fiihi waxaanu ku afuufnay min ruuxinaa ruuxdayadii ayaanu ku afuufnay oo ciise ahay wasadaqat waxay rumaysay bikalimaati rabbiha ilaaheeda kelimooyinkiisii waxyigii uu soo dejiyey ee uu ku hadluu rususha siiyey wa kutubihi kutubtu ilaahay soo dejiyeyna way rumaysay oo kelimaadka ballanqaadyadii iyo waxyigii caamkahabaa soo gelay ee loo sheegaya malaa'igtu soo gaadhsiinaysa ay ku qancday iyo kutubtii ilaahayba wa kaanat min alqoonitiin waxa ay ka mid ahayd kuwa qancay ee ilaahay rumaysan min almutiiciin kuwa ilaahay adeecaya hogaansamidda caanka ku ahaaday idan waxa weeye waa ummahaatun khaalidaatun fi lqur'aan waa hooyooyin taariikhdoodu ay waarayso oo qof kastoo mu'mini ilaa qiyaamaha akhriyayo oo qur-aanka kariimkaa ilahay ka warramay